waxaa dhowaan Soomaaliya ka baxay wafdi ay dirtay dowladda federaalka oo ka socday wasaaradda lagu magacaabo shaqada iyo arrimaha bulshada kaas oo u socday waddanka Switzerland kana qaybgalayay shir ka dhacayay halkaas wafdigan oo ka hor inta uusan bixin lagu eedeynayay musuqmaasuq iyo tahriibinta xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa Soomaaliya ka baxay isagoo ka kooban 23 xubnood uuna hogaaminayo wasiirka shaqada ee xukuumadda federaalka balse maxaa dhacay markii ay gaareen waddanka Switzerland ee qaaradda Yurub ayaa waxaa baxsaday inta badan xubnihii ku baxay magaca guddiga kuwaas oo markii horeba la sheegayay in hab tahriib ahaan wafdiga loogu dhex qariyay waxaana shirka ka dhacayay magaalada Geneva ee waddankaasi xaadiray oo keliya kana soo muuqday sawirada laga soo qaaday toban xubnood halka ay saddex iyo toban xubnood oo kalena baxsadeen kuwaas oo qaarkood ay galeen waddamo Yurub ka tirsan arrintan ay sameeyeen xubnahan ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu eedeynayaa inuu ka dambeeyey wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda dowladda federaalka